الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد طيب إيه المتفق والمفترق قال الناظم رحمه الله تعالى متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق متفقا متفق كيس وافقي لفظا لفظ كيسي وخطا قرال كيسي اسوافقين متفق يا الله يقانا وضده كاس ضدكيسي فيما كي دهديسي او ذكرنا ان سو شيغنيا المفترقة مفترق يا الله يغانا سين مصنف رحمة الله عليه ميشا نوح رأيين كذا الله بيت كاني وبيت كي لواتنيو سديس قسم نقيب في صدى لواتنيو asaun hadid ahaan io sideed le waay ama i sagaal waay sideed waay saxiix wuxuu rabaa in kaga hadlo waxaa loo yaqaana almuttafiq walmuftariq asiga da daahirkiisii markii la eego waxaa loo malaynayaa in laba qiibood ay kala yihiin mana aha xaqiiqad ahaan waa isku mid labadani culimada dhammaan almuttafiq walmuftariq hallay ka tarinayaan wabiduhu markii leeyahay bidkan wuxuu ka mid yahay xuruufta adadaada ah dhowr macna isticmaal loo isticmaalo dhowr macna yeelanaysa ay kamid tahay marka wabiduhu haddii la yidhahdo kan kan kasoo horjeeda ayaa loo malaynaya maaha saas bal waa isku mid waxaa kusugan tasaamux waa la iska sahladay mooye waa isku mid waaye laakiin laqbaa markaad laqbaynayso sideeda ku daa ogow laakiin in hal mid isku yihiin dhammaantood muttafiq iyo muftariq inay isku mid yihiin ayib marka muttafiqaasi muftariqaasi u yaraba meesha nin kaga hadlo wuxuu leeyahay qaala raximahu llahu tacaala naadimku wuxuu dhahay muttafiqun midkii iswaafaqay lafdan ku dhawaaq ahaan iyo wakhatan qoraal ahaan iswaafaqay oo isku si loogu dhawaaqaayo isku si loo qoraayo hee muttafiquna la yidhahdaa muttafiq waa kan dambe waa la sukuuniyey waxaa loo yeelay shirka darkiisii dartiisii adi waa muttafiqun waay laakiin shicirka dartiisii muttafiq ayaa la yidhahda waa muttafiqa way yaqaanaan waayo muttafiqun midkii iswaafagay lafdan lafdan waxaa laga wadaa nutqiga dhawaaqa la wadaa muttafiqun kii iswaafagay lafdan lafdigiisii iyo ku dhawaaqiisii iyo wakhatan qoraal way qoraalkiisii iswaafagay hee muttafiqa muttafiqa loo yaqaana muttafiqa way yaqaanaan علماء الحديث متفق يا يقانا وضده كاس متفقة مثل ضدك سيئة فيما كده هذه سيئة ذكرنا أن سوشيغني مثل ضدك سيئة هي المفترقة السيد المفترقة يا يقانا المفترق وسكونك حال الله يليه شركة دركيسي markii lagu shaqeynaayo waa la sukuuninayaa المفترق وضده متفقات ضدكيسي أو متك كسو هرجيدو فيما كي تهديسي ذكرنا عن سوشيغنيا المفترق ومفترق مفترق الله يغانا سبن طيب ومفترق سبن الله والله كدر وحال صلي يغانا المتفق والمفترق يا الله يغانا طيب أسماء dadkii loo bixinaayo waa laba nooc qiib oo isku si loo qoraayo iyo qiib oo kala si loo qoraayo waay qiib oo muttafaqa lafdan wa khabtan iyo qiib oo mukhtalaf ah lafdan wa khabtan labadaba labadaas oo qaybsantaas maad wixii lafdigoodii iyo qoraalkoodii ay kala duwan tahay wareer ma keenayaan isxaaq iyo xusein waa laba magac soo ma markii lagu dhawaaqaayo iyo markii la qoraayo isku si maa loo qoraa maya muxamed iyo yacquub waa laba magac markii la qoraayo markii lagu dhawaaqaayo isku mid maa loo qoraa isku mid maa loogu dhawaaqayaa maya idan kuwaasi waa mukhtalafun lafdan wa khataa kaasna ma rabno in hadda aan ka hadalno ama musanifka midka ka hadalaya kaas ma aha haggaas ka dhig kaas qeybta labaad waay qeyb labaad oo ah lafdigeedii markii lagu dhawaaqaayo iyo qoraalkeeda markii la qoraayo isku mid ay tahay ayuu rabaa in meeshan kaga hadlo markii leeyahay muttafiqun lafdan wa khatan muttafiq kaasaa ka wadaa wabidduhu fimaa dakarna almuftariqna waxaa ka wadaa maadaama magacyadoodii isku si loogu dhawaaqayo isku si loo qoraayo kama dhalanayso in musamayaadka magacyaashaasi dadka lagu magacaabayo isku mid ay yihiin hadday isku mid noqdaan asmaadiis kama dhalanayso musamayaadka ama ashkhaasta inay isku mid yihiin daas ahaantoodii kama dhalanayso soo maa kama dhalanayso idan haddii loo eego ashkhaasta magacyaashaasi lagu magacaabay ashkhaas maxaa ka wadnaa shaksin shaksin shaksin isku darna waay ashkhaas soo maa qof qof qof isku darna waay qofof soo maa dad badan waay soo maa dadka oo musamayaadkana musamayaadki asma'adan dadka lagu magacaabayo waxaa la yidhahdaa musamayaad kuwa la magacaabaayo waay kuwa la magacaabayo haddii la eego hee isku mid maaha ninkan isku magac ay yihiin magacii waa isku mid laakiin labada hal qof mid ku yihiin waa laba qof soo maa daatadooda kala duwan tahay soo maa way kala bedelan tahay daat ahaan haddii labadii magayaalka lagu magacaabay loo eegana muftariq way waa laba qof kala istaagan sooma ama waa isku dhex jiraan isku dhegan yihiin maya ninkan waa ninko ninkan waa nin kale haddii dadka lagu magacaabay la eegana muftariq waay magacyahooda haddii la eegana waa muttafiq muttafiq lafdan wa khatan marka asmaadi waay muftariqna labadii qof ashkaastii ama dadkii lagu magacaabaye oo maga daat ahaantoodii ay kala duwan tahay way kala tagsan tahay hal isku daati ma aha mala fahmin saasaa laga wadaa marka laba qiibood ma aha nin iyo magaciis ma laba qiibood mi ah waa isku mid sooma magacayaashii isku mid ay iswaafaqeen laakiin daatadooda dadka lagu magacaabay way kala duwan tahay saasaa laga wada muftariq marka haddii waxaa laga yaabaa dadka in isku magac noqdaan waa dhici kartaa far ahaan waxaa la yidhahdaa khaliil ibnu axmed khaliil ibnu axmedin waxaa la dhahayaa lix qof lix qof asaga ayaga iyo aabbayaashooda isku magac ay yihiina jirta sida khaliil ibnu axmed waa dad badan lix qofa lagu magacaabaa waxaa laga soo bilaabaya midka ugu horeeye uu yahay khaliil ibnu axmed alfaraahiidi sheekhu siiba weyhi naxiga ahaa sheekhu siiba weyhi khaliil ibnu axmed la yihahdaa shan kale asaga lix ugu yahay ayaa waxaa loo yaqaanaa khaliil ibnu axmed khaliil ibnu axmed khaliil ibnu axmed waa badan yihiin marka waxaa waaye in qiibta ay noqdaan ayaga aabbayaashoodii isku magac inay noqdaan waa dhici kartaa waxaa ka mid ah in asaga ama ayaga aabbayaashooda awowahoodii isku magac ay yihiin haddana waa dhici kartaa ayaga aabbayaashooda awowayaashooda inay isku magac ay noqdaan sida axmed ibni jacfar ibni xamdaan oo kale waxaa la yidhaahdaa afar qof axmed ibnu jacfar ibni xamdaan afar qof ay dhammaantoodana fii dabaqatin waaxidan isugu jiraan hal dabaqo isku yihiin dhammaantood afartaasi fii dabaqatin waaxidatin ayay isku yihiin hal dabaqo waa isna wacaasiroodeen afar qof waa isku macasirood isku ziman ah isku dabaqa ah ayay jiraan waxaa laga yaabaa ka badan inay iska waafaqaan waa macquul marka mid allaala madii ay isku waafaqaan ay magacyaashooda iyo aabbayaashooda magacyaashooda ama kasii badan kuway isku waafaqeen haddii la qoraayo magacii isku mid haddii lagu dhawaaqayana waa isku mid khaliil ibnu axmed haddii la qoraayo see loo qoraa sile loo qoraa markii lagu dhawaaqayna sile waay khaliil ibnu axmed ninkan magaciisa haddii la qoraayo khaliil ibnu axmed ayaad qoraysaa markii ku dhawaaqaysana khaliil ibnu axmed baad badhahaysa idan ku dhawaaqi i qoradii la qoraayo labadaba hee way iswaafaqeen maxaa la yaqaanaa muttafiq baa la yidhaahdaa axmed ibnu jacfar ibnu ibni xamdan haddii la qoraayo isku siya loo qoraa ninkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa axmed ibnu jacfar ibnu xamdan ninkaas magaciisina axmed ibnu jacfar ibnu xamdan ninkaas magaciisina axmed ibnu jacfar ibnu xamdan ninkaas magaciisina axmed ibnu jacfar ibnu xamdan afar qof soo maa markii la qoraayo sabuurad lagu keeno ku qor yidhahdo sidaa soo qoray soo maha haye ardaygii loo yeeriye akri hadii la yarsa akrina sidii u qoran idin akrina isku mid way sawa sawa soo ma isku mid hee ayaa loo akrinaya kuwaas waxaa loo yaqaanaa muttafiqun lafdan wa khatan muttafiqa la yidhahda hay waa yahay dadki lagu magacaabay ma isku mid ba marka imise qof lagu maaa inta soo sheegnay hadda khaliil imise kuma awnay lix qof waay lixdaasi qof hal qofa isku yihin waa isku dhex jira maldhaha maya kani waa nin khaliil la dhahaayo maysan istaagan garkiis weyn kaasna waa saas kaasna gariba ma laha kaasna waa gaaban yahay kaas waa dheer yahay kaas waa cas yahay kaas waa midoobaya sooma maadaama magacyadooda isku mid ay noqdeen ayagana isku mid way ma dhahaynaa ma jirto wabiduhu fi ma dakarna muftariq daata ahaan way kala duwan yihin way kala tagsan yihiin mid kasta hooshiisa u socda laakiin magac ahaan waa iswaafageen idan kaas waxaa loo yaqaanaa kii magacyadoodii lafdan wakada isku waafaqay daatadoodina kala ahayday ayaa loo yaqaanaa isku dar maxaa isku yidhaahdaa almuttafiqu waalmuftariq wuxuuna ku tacalugaa fi sanadi ama fi riwaaya fi raawi bas fi raawi faqada ku tacaluga raawiga ku tacaluga yani waana cilmi muhim ah waayo muhiimadiisu waxaa ka mid ah ninkani inuu labo isku magaca yihiin mid inuu daciif yahay midna inuu siqi yahay siqi inuu yahay laga yaaba mid mid inuu daciif yahay laga yaabaa sahal yeela marka waa la baarayaa kaas waa jira kaas waa jira kee waay sanadkan afartaasi mid ka mid a haddii lagu arko laguma lama xukumi karo dacfi ama saxiix waayo waxaa jira axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan mid daciifa axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan mid saxiix siqa waa jira tusaale waa jira way markankan afar jise waa kee haddana iskaba dabaqay yaalaane waa kee kan xadiidkii kaas ku jiro maga noocaasi ku jiro laguma degdego ilaa baaritaana loo sameynaa haddiina waa kii siqada ahaa xadiis helyala saxiix waay haddii noqdo kii daciifkana waa laga tagaya laguma degdego markaasi marka faaidi le intaas kamid ah kamid ah laguma degdego baaritaan qaar laga yaabaa in afar awoowe isku mid ay noqdaan ama shan isku mid noqdaan isku qabiil ay noqdaan isku magaalo ay noqdaan isku sheekh lagu kala saaro markaas ka dambe ee sheekh lagu kala saaro kaas sheekhiisuna kaas kaas sheekh haddii kii sheekhiis kaas ahaa ee waa saxiix siq waaye haddii kii sheekhiisii kaas ahaa waa daciif meeshaasa gaarsinaysa waad arkaysaan ninkaan lagu jila la leeyahay sanadkan ku jiro kaas waay sheekhaasi kaasa u maleeyay ma ahan waana kaas la leeyahay waayo magacyo isku mid ah si lagu kala saaro aad u adag tahay ayib laguma degdegaya marka muttafiqun kiisu afagay lafdan qoraalkiisi ee ku dhawaaqiisi iyo lafdan qoraalkiisi wakhatan qoraalkiisi isu afagay muttafiquna loo yaqaana wadidu kasidkiisini fiima kii dhacdiisa karna soo sheegnay ahee almuftariqu waa muftariqa loo yaqaanaasin almu'talifu waalmukhtalif qaala annaazimu raximah allahu tacaala mu'talifun muttafiqu lkhati faqad wadiduhu mukhtalifun fakhsha alghalat mu'talifun kii isku dumamay iswaafagay hee eme mu'talifun mu'talifa loo yaqaanaa muttafiqu lkhati qoraalkiis ka iswaafagay faqad oo keliya wadiduhu kaas kan ka soo horjeedo didkiisii aan ah mukhtalifun waa kii iskhilaafay fakhsha iska ilaali alghalat ay alghalata alghalat sheerka dartiisa loo reebay sugooniye nooye waa mafcuulun bihi waay alghalat gefka iska ilaali iska jir waay kan asani beedkiin wuxuu raamansanaya inuu kaga hadlo almu'talifu walmukhtalif mid la dhahayo almu'talifu waa ki isku dumamay waay waalmukhtalifu waa ki iskhilaafay asagana sida daahirka naadimka markii la eego waxaa loo malaynaya inuu yahay laba qiibood laakiin ma aha waana hal qiibla isku yahay isagana kii hore oo kale waayo almu'talif almukhtalif la yihahda isagana mudafiintuna waa ka hadlayaan almu'talifu waa qismigii sagaal iyo labaatanaad almu'talifu walmukhtalifu ayuu rabaa meeshan inuu kaga hadlo isagana wuxuu leeyahay naadimka raxmatullahi calayhi mukhtalifun mu'talif ayaa loo yaqaanaa muttafiqu lkhati waayo muttafiqu lkhati ka bilaaw mu'talif usoo noqo waxaad odhanaysaa muttafiqu lkhati khati waayo muttafiqu lkhati kii qoraalkiisii iswaafaqay faqad oo keli ah hee mu'talifun loo yaqaanaa mu'talifun ayaa loo yaqaanaa kii horena saasoo kale la yeelo waa banaan tahay muttafiq waa soo bilaawtay muttafiqu lkhati qoraalkiisii kii iswaafaqay faqad oo keli ah hee mu'talifan mu'talifa loo yaqaanaa wadiduhu kaas didkiisiina mukhtalifan ayaa loo yaqaanaa fakhsha iska jir ay faxdar way fakhsha ay faxdar iska ilaali alghalat geska iska ilaali waay inaad si qaldan wax ugu dhawaaqto iska ilaali waay kanna wuxuu rabaa in ka hadlo haddii lafdigii ad kala duwan yahay qoraalkii isku mid yahay waxaa loo yaqaanaa mu'talif waay markii lagu dhawaaqayo dhawaaq way ka kala duwan yihiin waxay isku waafaqeen keli ah qoraalka la qoraayo waay qoraalka markii la qoraayo sida loo qoraayo xuruuftu waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin ku dhawaaqa bis ah ku dhawaaqa bis ah nina waxaa la yidhahdaa tusaale ahaan hee cabaas ayaa la yidhahdaa nin waxaa la yidhahdaa cayaash ayaa la yidhahdaa cayaash nin waxaa la yidhahdaa cabaas mid waxaa la yidhahdaa cayaash labadaasi markii la qoraayo haddii xuruufta waaweyn keligeeda la eego see loo qoraa sumida loo qoraa xuruufta muuqato hee markii la eego kuftiya loo qoraa cabaas iyo cayaad isku si iyo loo qoraya markii laga jiro dhibcooyinka iskusiya loo qorayaa haddii lagu darana xuruufta weyn isku sila loo qoraa sooma laakiin ku dhawaaq labadaasi lafde markii lagu dhawaaqo isku mid miya maya cabaas mid ba'way hoosta hal laga dhibisiiyey dhibaca laga saaray hal dhibo midna cayaash ya laba la dhibisiiyey mid siin ayuu ahaa midna shiina laga dhigay kor ayaa saddex dhibcood laga saaray markii lagu dhawaaqayo isku mid maaha soo maa sida salaam iyo salaam oo kale salaam iyo salaam oo kale salaam iyo salaam labadaasi markii la qoraayo see loo qoraa isku siya loo qoraa waa laba qof magacoodii mid laakiin waa la shidayaa soomaa midna shid la-aan waay salaam iyo salaam oo kale waayo salaam iyo salaam oo kale waayo kuwaas oo kale marka waxaa loo yaqaanaa lafdigoodii waa kala duwan yahay ku dhawaaq laakiin waxaa laga yaabaa inay iswaafaqsan tahay ee waxay waa iswaafaqsan qoraalka gaabkii loo qoraayo waa iswaafaqsan tahay meeshii dadka badan tasxiifka kaga dhacaya waa meeshan oo kale tasxiif waxaa la yidhaahdo meesha inta badan dadka kaga dhacayaan waa meeshan oo kale eegayaa waxaan waa ugu isku dhadhow yihiin isku siya umalaynaya markaas ku dhawaaqay wixii raba iska dhacayaa laga yaabaa asigoo aad aan u eegin ka hoos bahdo sidii qisadii dadka hor muxadisiinta ay sheegayaan ninna waxaa arkay meel isagoo kitaab daalacaan akrinaayo hee xayatu sawd xabatu sawdaa shifaaun min kulli daa ay arkay meel ku qoran tahay xabatu sawdaa shifaaun min kulli daa'in waa xadiis saxiixa sooma xabatu sawdaa xabadii oo madoweyday shifaaun min kulli daa wax kasta waxay u tahay daawo ila saam kaas laga soo reebay ayuu akrinaya marka markaas wuxuu akriyay xayatu sawdaa shifaaun min kulli daa xayatu sawdaai shifaaun min kulli daa macnaheedu marka meeshii bacdi hal dhibici lahaa ayaa mid kale ku daray saasoo u malaya wuxuu dhahay xayatu sawdaa ebeeso ma taqaanaan ebeesada meel dhul ku socoto halastaad dadka cunaysa saas saas u dhahay marka xayatu macnihi waxay noqonaa marka xayatu sawdaa abeesa oo madow ah shifaa-an waa daawo min kulli daa'in cudur kasto afmalaw tahay buu dhahay wuu arkay markaasa wuxuu raadiyey abeeso meela meelahaasa ka helay waa dilay waa cunay asuna waa jiitay waa dhintayba sun way sooma sun oo cunay halas way dhib weyna gaarsiyey sooma tasxiif maraha qaarkood waxaa u malaynaysaa saas waman yaklul yaati bimaqalla ayaa hadda ka hor nin qoraya buu yidhi wuxuu akriyay marka waman yaflul bima salla a qaynkii wuxuu muday sa maxaa yidhahdaa tasxiif waay tasxiif waaye qur-aankuna waa isku mid ma kale qur-aanka waa isku mid soo maa dhibaa ku kala duwan kaas oo kale asana qaladkaas in la akriyo darteed ayaa la isugu digay wuxuu leeyahay saas buu leeyahay fiiri marka متفق وخطي مثل قرآن كيسيس وعفغي فقط وكريا مختلف الله يقعنا وضده كصدد كيسين مختلف وامد كيس خلافي ويا حيث خلافي بواقو حيث وافغي قرآن كيواي وضده كصدد كيسين مختلف مختلف محوكي في النطق واي أم مختلف محوكي نطقا كرواق ومختلف واي كسيما لو دوا على ولادي ما يوا اي فخش سكيل عليني هو الغلط جفت سكيل عليه ثم يقول تعالوا الرواة في الرواة الرواة اما في السند المنكر قال النبي رحمه الله تعالى والمنكر الفرد به روي غدا تعديله لا يحمل التفرد وقدرنا كان كان وقدرنا ان شاء الله بري ودمانينا الى نجيس والمنكر حديث منكر كا الفرد waa kii la gaar noqday bihi munkarka raawin raawi la kala noqday waayo raawigaasoo saara hadaa tacdiiluhu caadilnimo kuxukuntii kuxukumadiisii ay ahaatay laa yaxmilu tafaruda tafarud mid ad min ay aan ixtimaalaynin tafarud mid he aan ay ixtimaalaynin waayo laysan warawasanika ka hadlo munkar waxa la yidhaahdo xadiidku munkarka ah ayib xadiis munkarka ah ayuu rabaa meeshaan inuu kaga hadlo maxaa la yidhahdaa waa kana walmunkaru xadiidka oo munkarka ah alfardu waa midka la keli noqday alfardu waa midka la keli noqday bihi asaga munkarka waay bihi bilmunkari munkarka raawin raawa la keli noqday waay hal raawa midkii la keli noqday waay waalmunkaru xadiidka oo munkarka ah alfardu waa midkii la keli noqday bihi asaga raawin hal raawi bihida munkarka loo elinaya raawigaas oo hada tacdiiluhu hada tacdiiluhu jumladaasi waa sifo raawiga laga sifaynaya raawigaas oo hada ay saara way hada macnaheedana saara way bisaad hada ay saara tacdiiluhu tacdiilu raawi raawiga caadilayntiisiiba laa yaxmilu mid aan xumbaaraynin atafaruda la gaar noqoshe aan xumbaaraynin kii weriyey waaye raawigaasoo hadaa ahaaday tacdiiluhu cadaalad ku xukumadiisii laa yaxmilu atafaruda mid gaar noqosho ama la keli noqosho aan xumbaaraynin ahaatay lagbahaan haba waa rakiib sooma waalmunkaru xadiidkii munkarka ah alfardu waa midkii la gaar noqday la keli noqday bihi asaga raawin raawo la gaar noqday raawagaasoo hada ahaaday tacdiiluhu in cadaalad lagu xukumo laa yaxmilu aan xumbaarsanaynin asaga atafaruda la gaar noqosho wixii asaga la gaar noqday in hee cadaaladiis xaggii xaggeeda haddii la eego aysan xumbaari karin aan ku filnayn way aan ku filnayn keligiisii wixii la keli noqdo hee kuma filna cadaaladiisii ma gaarsiisana wixii keligiisii la gaar noqdo inuu lagu tawsiiqiyo oo inuu la caadileeyo kuma filna waa keligiis wuxuu warkiisi waxaa lagu aqbalayaa haddii asiga loo helo mutaabacaad iyo shawaahid mutaabacaad iyo shawaahid markii loo helo oo qof kale lagu kabkabo lagu dardaro waa macquul in warkiisi la qaato laakiin keligiis haddii noqdo hee liskuma hadlayn karo xifdigiisi cadaaladiisii liskuma hadlayn karo taasaa la yidhaahdaa waxay u kala qaadaan munkarka culimada hadda musanifka hal kamid a noogu tusaaleyay laakiin waxay u kala qaadaan labo loo kala qaadayaa loo kala qaadayaa labo laba qaybood buu leeyahay munkarka wuxuu uqaybsamayaa labo walmunkar aan qasnayn aan qasnayn laba qaybood buu uqaybsamayaa ayib kan musanifku nagu tusaaleeyay oo ah tafarud raawi maa laa yaxtamiluhu tafarud raawi maa laa yaxtamiluhu tafarud raawi maa laa yaxtamiluhu mid ah tafarud raawi raawi inay la gaar noqdo ma shay oo laa yaxtamilu asigaan xumbaarsan karin ma qaadi karo xasiiqan qaadi karin keligiisii inuu qaadaa la yidhaahdaa kan musanifka nooga taarifayn waa kaas midka kale waxaa loo yaqaanaa sida xaafid ibn xajar raxmatullah alayhi qaarkiisiiba ku tacriifiyeen maa rawaahu daciifu mukhaalifan liman lima rawaahu iqa maa rawaahu addaciifu mukhaalifan lima rawaahu aiqatu maa rawaahu addaciifu mukhaalifan lima rawaahu aiqa maca xadiis waay munkarka rawaahu wariyey addaciifu mid daciifa tabardaran midkii wariyey waay mukhaalifan asigoo ku khilaafayo ama khilaafayo limaa rawaahu iqatu nin iqa ah wixii wariyey nin iqa ah wixii wariyey wax khilaafsan kii wariyey waana isagana daciif ah ayaa la yidhaahdaa wuxuu u dhow yahay mid hadda kahor soo maray muxuu yahay shaad laba shay isku mid bay ka yihiin asig iyo shaadka labada shay isku mid hal shay dheh hal shay isku mid bay ka yihiin maxay muxuu yahay halkaasi shee khilaafka way hadda khilaafka qofka lase khilaafayo kaasna waxaa laga helaya shaadka ah khilaaf kanna waxaa laga hayaa khilaaf halkana waa isku mid hal shayna way ku kala duwan yihiin kan shaadka dadka asig asig muxuu ahaa iqo waxaa khilaafaya sega gale soo maa kan laakiin isagu muxuu yahay daciif muxuu khilaafaya iqo maxaa tahay niyo tacbaanaad tahay hadda ninkaas waa kaa fiican yahay haddaad ma khilaaftay waxaad hee hoosa la dhigaya waay nin daciif ah ayu wuxuu khilaafaya nin iqa ah haddii nin daciif ah khilaafo nin iqa ah wixii asaga wariyey maxaa loo yaqaanaa munkar way haddana ka geeyo markaas munkara la yidhaahdaa tacriifkaasiina xaafid ibn xajar ku taariifinaya waa kaasan si badanna xaafid ibn xajar raxmatullah calayhi aad iyo aad ayaa fannigan uu taxriiriyey loogu dambeeya marka tacriifkaasi culamada mutaakiriinta dhamaan wixii xaafid ka dambeeyey ee kaasaas raajixayaan laba waa u qiibsamayaan labadaas waa la sheegay labadii haddaan sheegnay waay laakiin kan ayaa si raajaxsan hase yeeshee labadaas uu qiibsamayaa musanifkana kan kii hore aan tacriifinay aan uga tacriifiyay soo maa labadaba marka waxay labadaas soo qaybsamaya labadaba maxay yihiin marka hadiiska munkarka hee ma hadalkiisa hadalka markii ku dhawaaqiisa laga fahmaa soo maa waaba munkar matna ugu taalogaya sanadkina waa ku taalogaya labadaba waay waa dhici karta labadaba waay walmunkar xadiidka munkarka alfardu waa kii la gaar noqday bi asiga raawin raawi la gaar noqday raawigaaso qada ahaaday tacdiiluhu in cadaalad lagu xukumaba laa yacmilu aan mubaaraynin atafaruda lakeliyo wadiisi wixii gaaraas u lubaho ee lisku maalayn karo warkiisii lama aaminayo ilaa qof kale loo helo mooye kaas laga wadaa matrukuhu ma waaxidun bihim farad wa ajmacuu lidacfihi fawakarat wallah subxana wa taala